بسم الله الرحمن الرحيم باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها والدعاء لها waxaa insha allahu tacaala aynu soo ka khatimaynaa kitaabu ulxaj oo dheeraa waxaa baabkan uu ka warramayaa taxriimu lmadiina wa saydiha wa shajariha waadducaa'i laha madiina xarimidda la xarimay ee laga dhigay xaram ee la xaaraam yeelay ugaadheeda in la ugaadhsado ama la didiyo iyo geedaheega iyo dhirteeda in la jaro iyo ducada uu rasuulku u duceeyey sala allahu calayhi wasalam can cabdillaahi bni zayd bni caasim waxaa laga wariyey radia allahu canh ilaahir allah ka ahaadee ana rasuula allah in rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama qaala uu yidhi inna ibraahiima nebi ibraahim xarama waxa uu xarimay makata maka oo uu xaram ka yeelay wa dacaa liahlihaa ehelkeedana waa u duceeyey wa innii aniguna baa uu yidhi rasuulku xaramtu waxaan xarimay oon xaram ka dhigay almadiinata madiina kamaa xarama ibraahiimu siduu nebi ibraahimba u xarimay makata maka siduu nebi ibraahimba maka xaram uga dhigay xurmo leh ayaan ana madiina xaram xurmole uga dhigay macnaha markaa culimmadu waxay ku fasireen taxriimka uu isu nisbeeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam iyo taxriimka nebi ibraahim uu u nisbeeyey inuu yahay bimacna tabliiq oo xaqiiqa ahaan cidda xarimtay waa rabbi oo fii bacdi alaxaadiid ayay ku soo aroortay in allaha xarama makata marka xaqiiqatu taxriim waa min allah ilaahay baa xaram ka yeeloo xurmo siiyey laakiin nebigu sala allahu calayhi wasalam iyo nebi ibraahimba waxay dadka soo gaadhsiiyeen xurmadii ilaahay u yeelay oo muballiq ayaa uu rasuulku aha sala allahu calayhi wasalam waxa uu rasuulku yidhi wa innii dacawtu waxaanan u duceeyey fii saacihaa galaankeeda iyo wa muddihaa koombadeeda wax la darsanayo markaa saacu waxa weeyaan waa qofka gacantiisu ay dhexdhexaadka tahay labadiisa kaf markuu isku qabto afar jeer labadiisaa sacab inta uu daro haruurka iyo waxyaabaha la midka ah afar jeer mug yacni labadaa kaf muggooda oo afar jeer ah ayaa saac uu yahay mudkuna waxa uu yahay waa saaca barhkii oo waa labadaa sacab muggooda oo laba jeer inta la daro ayaa la yidhaahdaa mud marka macnaha waa weelkii wax lagu miisanayey uun saaceedii iyo mudkeediiba oo weelkii wax lagu miisanayey ah ayaan ku duceeyey oo maxaan ugu duceeyey bimilay maa dacaa bihi ibraahiim nebi ibraahim wuxuu ugu duceeyey liahli makata ree maka nebi ibraahim wuxuu ugu duceeyey libinlaabkeed milayn waa libinlaab macnaha madiina yacnii weelkeeda wax lagu kala miisto waxaan ugu duceeyey barako ah intuu nebi ibraahim ree maka ugu duceeyey libinlaabkeed walidaalik ayaa barakadii iyo ducadii nebigu sala allahu calayhi wasalam ilaa yowmina haada ilaa maalinkeenna maanta ah madiine way ka muuqataa qofkii taga oo ehelkeeda iyo waxa weeyaan nolosheeduba waa ka duwantaho xataa waa ka soocantahay ta ree maka can sacd bni abi waqaas waxaa laga wariyey radia allahu canhu ilaahir allah ka haday qaala inuu yihi qaala rasuulu llah rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam innii uxarimu waxaan xarimayaa oon xaram ka yeelayaa maa bayna laabatay almadiina madiina labadeeda dacal ama labadeeda daraf inta u dhaxaysa ayaan xaram ka yeelayaa baa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam oo aan xarimayaa waxaanan xarimayaa an yuqtaca cidaahuhaa in la jaro qodaxlaydeeda dhirteeda iyo geedaheeda qodaxda leh aw yuqtala sayduhaa ama ugaadheeda la dilo wa qaala waxaanuu rasuulku yidhi almadiinatu madiina ayaa khayrun lahum u khayr badan low kaanuu yaclamuun hadday garanayaan waxaanuu hadalkaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam markii futuuxaadka badani ay dhaceen ee waddamada badan iyo magaalooyinka la furtay ee dadku ay barwaaqada iyo ladnaanta meelaha kale ka jirta u hanqaltaageen ayaa waxa uu yidhi almadiinatu khayrun lahum low kaanuu yaclamuun madiina ayaa meelaha uga khayr badan walidaalik yacni sukna almadiina nebigu waa inagu booriyey oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam fadaa'il fara badan ayuu u tilmaamay degitaanka madiina ninkii alla u sahlo subxaanah waxa uu rasuulku yidhi laa yadacuhaa kama taga madiina axadun qofna ragbatan canhaa isagoo nacaya ilaa hadduu ka taga se abdala allaahu fiiha madiine ilaahay wuxuu ugu bedelaa man huwa khayrun minhu cid ka khayr badan yacnii ruuxna madiine isagama taga isagoo nacaya ilaa hadduu ka tagase ku ka khayr badanunbaa ilaahay madiine ugu soo bedelaa walaa yahbutu axadun qofna kuma sugnaado oo kuma sabro calaa la'waa'ihaa dhibaatadeeda iyo gaajadeeda iyo wajahdihaa mashaqadeeda dhibkeeda iyo gaajadeedana qofna kuma sabro ilaa hadduu ku sabrase kuntu waxaan u ahaadaa lahu isaga shafiica kii maalinta qiyaame u ergeeya aw shahiida amase u markhaati kaca yowma alqiyaamati maalinta qiyaame walidaalik ninkii ilaahay adduun iyo amwaal u siiyey ee uu sahlay inuu u guuro ama u dego waa arrin fadli iyo karaamo badan leh madiina degitaankeedu oo aan la mid ahayn mudunka kale rasuulku sal allahu alayhi wasalam fii hada alxadiid waxa uu xadeeyey yacni xurmada xaramka madiina min alshari ila algarb ilain afar jihay madiine leedahay jihana waxa weeyaan waa jihada sharqiga iyo garbiga galbeed iyo bari inta udhaxaysa jihana waa januubka iyo shimaalka oo waqooyi iyo koonfur inta udhaxaysa waa afartaa jiho marka jihada madiine berigeeda iyo galbeedkeeda labada dhinacba inta xaramkeeda uu gaadhayo ilaa inta kale waa xilli oo farqiba udhexeeya dee alxillu walxaram marka xuduudda xaramka madiine ee xagga bariga iyo galbeedka waxaa rasuulku ku xadeeyey laabatay ilmadiina laabadana waxaa la yidhi waa alxara xaraduna waa dhul dhagaxaan madmadow leh oo waxa weeyaan magaalada dacalkeeda bari marka looga baxo iyo darafkeeda galbeed marka looga baxo labada dhinacba waxaa labadaa daraf ku kala yaala waxa weeyaan dhul dhagaxaan madmadoowa badan leh dhulka dhagaxaantaa le dhagaxleyda ayaa la yidhaha alxara walidaalika waata la yidhaha waa xarataynka labada xare ee madiina waa labadaa daraf dhulkaa dhagaxda leh marka dhinaca bari looga baxana la galo marka dhinaca galbeed looga baxana la gaadhayo xaraduna waxay ahayd halkii ay ka dhacday dagaalkii nimankii reer banu umaye markay madiine kusoo qaadeen yaziid ibnu mucaawiya waa halkii dagaalka ay isku haleeleen iyaga iyo reer madiina oo waqcatulxara ayay mashhuur ku taho ay ku caanbaxday waa nimankaasi markii ay madiine xalaashadeen saddexda maalmood dilka aad iyo aad u foosha xunna ay u geysteen madiine iyo ehelkeedaba waqcadii halkay ka dhacday ayay ahayd halkaas xarada ah marka calaa kullin xuduudda xaramka madiina marka bari iyo galbeed waa bayna alxaratayn labadaa xaro inta udhaxaysa ama bayna allaabatayn labadaa daraf inta udhaxaysa waa xaram oo geedkiisa iyo dhirtiisa iyo xayawaankiisa looma dhowaan karo laakiin wixii ka dambeeya labadaa xaro ama labadaa daraf wixii ka dambeeya dee waa xalaal oo xaram ma aha وعن cاmر بن سعد waxaa laga wariyey أنa سعد in سعد بن أbي وقاaس weeyaan رضي الله عanه rakiba inuu u fuulay gaadiidkiisii ilىa qasrihi gurigiisii bاlcaqiiq waadigaa caqiiq laydhaha ee barakaysan ku yaalay fawajada markaa waxa uu helay sacad cabdan adoon yaqطcu shajaran dhir googoynaya aw yakbiطhu ama caleen ridaya qaطcigu markaa waa geedkii oo gunta laga gooyo khabطiguna waa iyadoo geedkii wax lagu garaaco si ay caleentiisii u qubatay usoo daadato marka sacd ibnu abi waqaas oo gurigiisii caqiiq ku sii socda ayaa wuxuu arkay addoon dhirtii googoynaya ama caleen ridaya fasalabahu markaa wuu furtay salbigu waxa weeye wax alla wixii qalab iyo hub u sitay waa ka qaatay dharkii cawradiisa asturayey mooyaane wuu furtay falamaa rajaca sacdun sacad markii uu soo laabtay jaa'ahu ahlu lcabdi waxaa sacd ibnu abi waqaas u yimid dadkii addoonkan lahaa fakallamuuhu an yarudda calaa ghulaamihim waxay kala hadleen sacad inuu addoonkoodii u soo celiyo aw calayhim ama iyagaba u soo celiyo maa akhada min ghulaamihim addoonkooda wuxuu ka qaatay fa qaala dabeed waxa u yidhi sacad macaada allah ilaahay baan ka magan galay an arudda shay-an inaan idiin soo celiyo wax nafalaniihi rasuulullahi rasuulka alla isiiyey sala allahu calayhi wasalam wa abaa an yarudda calayhim waanu diiday inuu celiyo xadiidkaas waxaa laga fahmayaa markaa sacad ibnu abi waqaas inuu tilmaamay inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ka maqlay in qofka xuduudda xaramka madiine kusoo xadgudba ee la arko isagoo ka ugaadhsanaya ama dhirtiisa jarjaraya oo googoynaya in wuxuu sito laga qaato cuquubatan wasajran iyadoo lagu ciqaabayo oo lagu edbinayo wuxuu sito dharkiisa asturaya mooye inay cuquubadiisu tahay wuxuu sito in laga qaato markaa sacaad addoonka xuduuddii xaramka madiine kusoo xadgudbay ee dhirtii googoynaya ama caleenridaya markuu arkay wuxuu ku ciqaabay ciqaabtaa uu leeyahay nebiga sala allahu calayh wasalam ayaan ka soo gaadhay oo wuxuu situu ka qaatay ehelkiisina wuxuu yidhi midh idiin soo celin maayo wa can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey radia allahu canh qaala inuu yidhi qaala rasuulu llah rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam allahuma ajcal bilmadiina ilaahu madiina ka yeel dicfay maa bimakkata min albaraka waxa maka ku sugan ee barakaa libinlaabkeed ilahu madiine ka yeel oo barakada maka u libinlaab xagga madiine oo u badi can ibraahima taymi waxaa laga wariyey can abihi waxa uu ka wariyey qaala inuu yihi khaطabanaa caliy bnu abi aalib cali bn abi aalib ayaa noo khudbadeeyey radia allahu canhu ilaa raala kaade oo faqaala waxa uu yidhi man zacama qofka ku andacoodee sheegta ana cindanaa shay-an inaanu waxaysanno haddaanu ahlu beytkii nebiga nahay naqra'uhu aanu akhrino ilaa kitaab allahi kitaabka alle mooyaane iyo wa haadihi saxiifa xaashidan waxa ku yaala qaala waxa uu yidhi markaa wa saxiifatu mucallaqa saxiifo ku yani xidhnayd bay ahayd fii qiraabi sayfihi seeftiisa galkeeda ka laalaado ku xidhnayd faqad kadaba been buu sheegay cali bnu abi aalib ayaa khudbad intuu u kacay yidhi ninka ku andacooda inaanu haysanno waxaanu akhrisananoo annaka ahlu bayd ahaan noo gaara oo nebigu nagu khaas yeeloon dadku nala qabin ninka ku andacooda inaanu wax gaara haysanno oon ahayn ilaahay kitaabkiisa iyo saxiifadaa waxa ku yaallo axaadiis nebiga uu ka maqlou ku qortay ah wax kale ninka sheegtaa faqad kadab been buu sheegay waxa hadalkaasi markaa raddi sariixa uu ku yahay waxyaabaha shiicadu ay ku andacootee ah inuu nebigu sala allahu calayh wasalam ahlu beytkiisii cali binu abi aalib iyo faatimo iyo ahlu beytkiisii inuu ku gaar yeelay waxyi aanu dadka kale u sheegin xataa qaarkood ay aaminsan yihiinba musxafkeennanba ina aanay aaminsanayna ay yidhaahdaan waxaa jira musxaf kaloo la ydhaha musxaf faatima markaa taa shiicadu ay ku andacooto ayaa cali bin abi aalib halkaa uu ku beeniyey oo waxa uu yidhi kitaabkaa ilaahay iyo xaashidaa axaadiidaa nebiga ka maqleen ku qoray mooye wax kale ninka ku andacoodaa been buu sheegay waxa uu yidhi markaa fiihaa saxiifadanna waxaa ku yaala asnaanu libili geela da'diisa ayaa ku taalla geela yacni diyada iyo magta lagu bixin karo dadi da'diisa uu ku gudayo ayaa waxa weeyaan ku yaala iyo wa ashyaaa min aljiraaxaat waxyaabo dhaawacyada ka mid ahoo dadku qoomo markay isku geystaan jiraaxo iyo qoon markuu dadka kala gaadho iyo waxyaabaha lagu kala xaqayo wa fiiha waxaa ku sugan saxiifada qaala nabiyu nebigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam almadiinatu madiine xaramun xaram weeyi maa bayna cayrin inta u dhaxaysa laga bilaabo buurta cayr oo xagga koonfureed kaga taalla ilaa hawrin ilaa laga soo gaadhayo buurta thawr oo xagga waqooyi ku taalla inta u dhaxaysa waa xaram xadiidkii hore bayna laabatayn inii uxarimu maa bayna laabatay almadiina waxau rasuulku xadiday xuduudda xaramka madiina min asharqi ila algarbi galbeed iyo bari xadiidkan ibraahima taymi can abiihi ee cali bin abi aalib uu khudbadda ku tilmaamayna waxa uu yidhi waxau rasuulku sheegay ana almadiinata xaramun maa bayna cayrin ilaa thawr tanna markaa waa xuduuddii xaramka madiina januuban wa shimaalan koonfur iyo waqooyi oo koonfur marka madiine looga baxo buurta cayr la yidhaah ayaa xaramka madiine ku jooga oo wixii buurtaa ka soo sokeeya waa xaram oo dhirtiisa iyo xayawaankiisa iyo ugaadhiisa iyo looma dhowaan karo wixii buurta ka dambeeyaana waa xalaal oo waa loo dhowaan karaa xagga marka looga baxo madiine waqooyi oo shimaal ana waxa weeyaan xaramka madiine wuxuu ku joogaa buurtaa la yidhaha thawr oo ka dambaysa buurta uxud oo madiine yacni waxa weeyaan marka la gaadho buurta thawr ilaa buurtaa thawr waa xaram laakiin jabalu thawr wixii ka dambeeya waa xalaal idan madiine xaramkeedu koonfur iyo waqooyi wuxuu ku xadaysan yahay maa bayna cayrin ilaa thawr bari iyo galbeedna wuxuu ku xadaysan yahay maa bayna laabatayha oo min alxarati ila alxara waxau rasuulku yidhi markaa faman axdaa qofka ku soo cusboonaysiiye fiiha madiine xadaan dembi iyo bidco qofka ku sameeye yani jariimo aw aawaa muxdian ama madiine ku qariye kusoo hooya dembiile ama mubtadic fa calayhi korkiisa waahaa lacnatullah ilaahay lacnadiisa ayaa dushiisa ahaatay iyo walmalaaikati malaaigta lacnadooda iyo wanaasi ajmaciina dadkoo dhan lacnadooda ayaa dushiisa ahaatay laa yaqbalu llaahu ilaahay ka aqbali maayo minhu isaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaame sarfan tawbad iyo walaa cadlan furasho toona wuxuu isku furtana laga aqbali maayo towbadna kow laga odhan maayo wa dimmatu lmuslimiin muslimiinta ballantooda iyo ammaankooduna waaxidatun mid weeyi isku mid ahoo yascaa bihaa waxa socodsiinaya oo ku soconaya adnaahumka ugu hooseeya waxau rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam dadka muslimiinta ah xortooda iyo addoommadooda raggooda iyo dumarkooda madaxdooda iyo shicibkoodaba dadka muslimiintu dhammaantood cahdiga iyo maganta ay qaadaan inay isku mid tahay macnaha qof ka midihii ballanta uu bixiyaa waa ballantii muslimiinta oo dhan bay ballan u tahay qof iyaga ka mid ihi maganta ama ammaanka u bixiyaa dhammaantood bay ammaan u tahay waxaa kaloo xadiidkan sii caddaynaya xadiidkii umuhaani sanadkii maka la furtay ee rasuulku uu galay sala allahu calayhi wasalam isagoo faatix oo maka ka furtay mushrikiintii waxa weeyaan waxaa umuhaani u soo galay nin mushriga way magan gelisay markaa waxay ahayd umuhaani binta abi aalib cali bin abi aalib walaashii bay ahayd dabeed cali ayaa doonay ninkii inuu kala baxuu dilo iyaduna dee way magan gelisay umuhaani markay rasuulka u sheegtay wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam qad ajarnaa man ajarti yaa umuhaani umuhaaniyey ciddaad magan gelisay annakuna waa magan gelinay macnaha magantii haweenaydaa muslimadda ee saxaabiyada ee umuhaani magantii iyo ballantii ay bixisay waxay noqotay ballan ama magan muslimiintao dhan ay bixisay oo ninkay iyadu magan gelisay muslimiinoo dhan buu magan u yihi waxay taasi markaa daliil u tahay yacni iska dhaaf xukuumo ama dawlad islaamiyahe yacni qof dadka muslimiinta shicibkaa qof ka mid i rag iyo dumar kuu doona ha noqdee magan ama ammaan hadduu siiyo gaal in loo weydaarto dawlad iyo shicibtoona xaaraan weeye dhiiggiisa iyo maalkiisuna waa dhowran yahay waxau rasuulku yidhi markaa waman iddacaa ilaa hayri abiih qofka aabbihii cid aan ahayn ku abtirsadana waxa weeyi dushiisa waxa ah dee lacnatullaahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin waman iddacaa qofka ku abtirsada ilaa hayri abiihi cidaan aabbihii ahayn maanta waxa weeyaan dadka waddamada gaalada iyo meelaha taga way u sahlan tahay ninku inuu ina hebel hebel baan ahay weligiiba aabbihii ku aan ahayn inuu nisbo sheegto laakiin waciid iyo goodi adag baa ku soo arooray marka qofka aabbihii cid aan ahayn ku abtirsada aw intamaa aw intamaa ilaa hayri mawaaliih ama u nisbo sheegta kuwii xoreeyey kuwa aan ahayn kuwii xoreeyey kuwa aan ahayn u nisbo sheegta fa calayhi dushiisa waxaatay lacnatullah ilaahay lacnadiisa iyo walmalaa'ikati malaa'igta lacnadooda iyo wannaasi ajmaciina iyo dadkoo dhan lacnadoodaa dushiisa ahaatay laa yaqbalu allaahu ilaahay kama aqbalo minhu isaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaame sarfan walaa cadlaa towbad iyo furasho midna ka aqbali maayo can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey radia allahu canhu ilaa raalaha ka aaday ana rasuula allahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama kaana u ahaa yuutaa mid loo keeno biawali thamar midhaha ugu horeeya markay bislaadaan ee beeraha ay ka soo go'aan ayaa rasuulka loo keeni jiray sala allahu calayhi wasalam fayaquulu markaa waxau odhan jira allahuma baarik lanaa fii madiinatina ilaahu magaaladeeda noo barakee wa fii himaarinaa ilaahu midhahayaga noo barakee wa fii muddina wa fii saacina mudkayaga iyo saacayagana allahyo noo barakee waa weelkayaga aanu wax ku miisanno barakatan maca baraka baraka barako kale la socota allahyow noo geli oo noo libin laab uma yucطihi dabeed midhaha waxa uu siin jiray asqara man yaxduruhu min alwildaan caruurta u timaada ka u yar ayaa midhaha uu siin jiray markaa uu ku duceeye barakada ilaahay uu u baryo ayaa dabeed waxa uu siin jiray caruurta ka u yaree u yimaada ayaa uu waxa weeyaan siin jiray baabu tarkiibi fii sukna almadiinati waasabri calaa la'waa'iha baabkana waxa uu ka warramayaa boorinta laysku booriyey madiine degitaankeeda iyo in lagu sabro waxa weeye gaajadeeda iyo dhibaatadeeda can abi saciidin waxaa laga wariyey mawla almahri ahaa anahu jaa inuu u yimid abaa saciidin alkhudri abaa saciidin alkhudri inuu u yimid abi saciid radia allahu canhu layaaliya alxara habeenadii xarada yacni habeenadii dhulkaa dagaalkii ka dhacay yaziid binu mucaawiye iyo ciidankuu shaam kala soo duulay oo xaradu waa halkii aynu tilmaannay dhagaxaanta leh markaa habeenadii halkaa xarada ah dagaalkii yaziid ibnu mucaawiye iyo reer shaam ay madiine ku soo qaadeen halkaa xarada uu ka dhacay ayaa uu yimid fastashaarahu markaa wuxuu kala tashaday abi saciid fastashaarahu markaa wuxuu kala tashaday fi ljalaa'i min almadiinati fastashaarahu markaa waxa uu kala tashaday fi ljalaa'i min almadiinati madiine inuu isaga guuro madiina inuu isaga guuro ayuu kala tashaday wa shakaa ilayhi waxaanuu uga cawday ascaaraha sicir bararkeedii iyo wa kasrata ciyaalihi ciyaal badnaantiisii ayuu uga cawday wa akhbarahu waxaanuu u sheegay allaa sabra lahu calaa jahdi almadiinati wa la'waa'iha inaanu u adkaysan karayn madiine dhibaatadeeda iyo gaajadeeda ayuu u sheegay faqaala lahu dabeed waxa uu ku yidhi wayxak war hoogi waaye laa amuruka bidaalik arrintaa ku amri maayo waayo innii samictu rasuula allah waayo waxaan ka maqlay rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu leh laa yasbiru axadun ruuxna kuma sabro calaa la'waa'iha gaajadeeda iyo dhibkeeda qofna kuma sabro madiina oo fayamuutu kuma dhinto isagoo saabir ah ilaa hadduu ku dhintase isagoo ku sabray kuntu lahu shafiica waxaan u noqdaa mid u ergeeya aw shahiidan yowma alqiyaama ama maalinta qiyaame ayaan u markhaati kacaa idaa kaana muslima haddii uu muslim yahay marka waxau yidhi waa rasuulkoo sidaa leh ayaan maqlaya ku sabir abaal iyo ajri badan ayaa ku jira eh can caaishata waxaa laga waray radia allahu canha qaalat inay tihi qadimna almadiina madiina ayaanu soo gallay wahya waabii ah iyadoo cudurro badan cudurley ah fashtakaa abuu bakrin abuu bakr baa ku xanuunsaday washtakaa bilaalun bilaalna waa ku xanuunsaday falamaa ra'aa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alla markuu arkay shakwaa asxaabih asxaabtiisu cudurkii ay xanuunsanaysay markuu arkay ayaa qaala waxau yidhi nebigu allaahuma xabib ilayna almadiina ilaahu madiinana jeclaysii kamaa xababta makkata aw ashad sidaad maka noo jeclaysiisay ama si ka adag wasaxixaa ilaahu noo bogsii oo noo fayoobee madiina oo cudurka nooga rab wabaarik lanaa allahay ou noo barake fii saacihaa wa muddiha saaceed iyo mudkeedana allaw noo barake galaankeeda iyo koombadeeda wax lagu miisto ama weelkeeda wax lagu miistana allahay ou noo barakee waxawil xumaaha xumadda madiinana allahayow u rar ila aljuxfa meeshaa juxfa la yidhaahdo oo miiqaadka reer shaam ah iminkana waxaa loo yaqaanaa raabiq halkaana nebigu wuxuu u habaaray baa la yidhi oo yani xumadda iyo xanuunka madiine laga rarayo uu yidhi ilaahay wuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam allahayow xumadda madiine meeshaa juxfa u rar wuxuu halkaa u habaaray waxaa la yidhi halkaasi waxaa deganaa yahuud iyo niman wathaniyiin ah marka intiqaaman min alkufaar ayaa sidaa nebigu ugu habaaray walidaalik inay shay sunna'a tahay waxa weeyaan in dadka islaamkana loo duceeyo iyo dhulkooda gaalada iyo waxa weeyaan dhulkoodana la habaaro shay sunna'a weeyi baabun laa yadkhulu lmadiinata aacuun wala dajaal madiine ma soo gala aacuun iyo dajaal midna can abi hurayrata waxaa laga wariy radi allahu can qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alla wuxuu yihi calaa anqaabi almadiinati madiinad wadooyinkeeda waxa taagan malaa'ikatun malaa'ig oo laa yadkhuluhaa ma soo gala aaacuun wala dajaal aacuun iyo dajaal midnafooda ma soo geliyo malaa'ig ayaa gaar ka haysa baabun almadiinatu tanfii khabasaha baabkanna waxa uu ka warramayaa madiini inay iska diiddo iska celiso iska ilaaliso wixii xun can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariy radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal inuu rasuulku yidhi ya'tii cala annaasi dadka waxa u iman doona zamaanun xilli ayaa soo mari doona xilligaasoo yadcu rajulu ninkuu uu yeedhi doono ibna camihi in adeerkii iyo wa qariibahu yacni xigtadiisa uu yeedhi doono isagoo markaa ku odhanaya halumma ila alrakhaa halumma ila alrakhaa war barwaaqada u kaalay war ladnaanta u kaalay ku odhanaya waalmadiinatu madiina ayaana khayrun lahum u khayr badan low kaanuu yaclamuuna hadday wax garanayaan yacni wakhtiga dee magaalooyinkiiyo mudunka la furto ee barwaaqada iyo adduunyada dadka loo furo ayaa waxaa dhici doonta in dadka qaarkood qaraabadood iyo ilmaadeeradooda ay madiine uga yeedhaan oo yidhaahdaan war barwaaqada iyo ladnaanta ka soo qaybgala laakiin madiinaa u khayr badan hadday wax garanayaan waladii allah ayaan ku dhaartay baa rasuulku yidhi nafsii biyadii naftaydu ay gacantiisa ku jirte laa yakhrujuu kama baxo minhum xaalu iyaga ka mid yaha axadun qofna kama baxo ma baxo qofna ragbatan canhaa isagoo madiina nacaya ilaa hadduu baxase akhlafa allahu ilaahay wuxuu soo gadaal mariya fiiha madiina khayran minhu mid ka khayr badanunba ilaahay usoo gadaal mariya alaa hooyaay ina almadiinata madiini kalkiira waa sida buufinada oo kale kiirka waxaa la yidhaahdaa buufinada tumaalka biraha tumaa waxa weeyaan dabka ku afuufo si waxa weeyaan dabku holciisu dawubaxuu si fiican ugu shidmo birtuna ay u dhalaashuu u tumo taasaa la yidhaha buufimada marka waxaa rasuulku yidhi alaa hooyaay ina almadiinata madiini kalkiira waa sida buufimada tumaalka oo kale oo tukhriju waxay saartaa alkhabiisa waxa xun oo buufimadaa tumaalku uu ku buufinayo dabka uu birta ku gubayo dee waxa weeyaan buufimadaas waxay u sababaysaa birtii daxalaysatee la geliyey dabkaa uu buufinayo tumaalku dee dabkaasi inuu birta daxalkeedii ka nadiifiyu ka zuuliyo oo birtii ay kala caddaato dee intii saafigayd ay soo hadho daxalkiina uu ka go'o markaa sida buufimadaa uu tumaalku buufinayo dabkiisu birta daxalka uga bi'iyu u kala sifeeyo yacni wasakda iyo daxalka iyo birta saafigaa u kala saaro sidaasoo kale ayaa madiinina wixii wasakha macnaha wixii xune dee faajir iyo xumaan iyo khubti leh saasay isaga sifaysaa oo laa taquumu saacatu saacaddu kici maysa xataa tanfiya almadiinatu ilaa madiini iska erido shiraaraha kuweeda sharka badan kamaa yanfilkiiru sida buufimaduba ay uga zuuliso ay u zuulisay u diido khabas alxadiidi birta xumaanteeda iyo daxalkeeda yacni buufimadaa tumaalku sida birta daxalkeeda iyo wasakdeeda iyo xumaanteeda ay u zuuliso sidaas oo kale ilaa madiinina waxa ahlu sharka ee xun ay isaga erido saacaddu kici mayso can jaabir ibni samurata waxaa laga wariy radia allahu canhu qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi rasuulkii allah ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu isagoo leh ina allaha alle samaa waxa uu ku magacaabay almadiinata madiina taabata taaba ayuu ku magacaabay madiina rasuulku waxa uu bixiyey taaba n ilaahay subxaanahu watacala baan ujeeda cafwan waxa alla ku magacaabay madiina taaba oo taaba iyo taybaba waa la yidhaahdaa waana min atiib wanaagga ay wanaagsan tahay walidaalika ayaa la karahay magaca yasriba u yahay mid la karahay oo waxa weeyaan aanay banaanayn in loogu yeedho yasrib walidaalika dee qur-aankana waxay ugu soo aroortay iyagoo munaafiqiintu ay leeyihiin yaa ahla yasriba laa muqaama lakum farjicuu laakiin maaha tasmiye ilahiy rasuulkiisu ay u bixiyeen baabun man araada ahla almadiinati marka magacaanteeda sharcigii dee waa taaba iyo taybe iyo almadiina baabun man araada ahla almadiinati bisuu'in adaabahu allah baabkana waxa uu ka hadlayaa ninka reer madiine xumaan la damca ilaahay waa dhalaaliya oo macnaha waa baabi'iya can abi hurayrata waxaa laga wariy radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu llah rasuulka alla wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man araada ahlaha madiine ehelkeeda ruuxa la doona bisuu'in xumaan yuriidu lmadiinata madiine ayuu u jeedaaye adaabahu allah ilaahay waa dhalaaliyaa kamaa yaduubu lmilxu fi lmaa sida ay milixdu biyaha dhexdooda ugu dhalaasho walidaalika waxaa la yidhi ninkii yaziid ibnu mucaawiya la odhan jiray jeyshka ciidanka shaam ka soo kaxaysa reer madiine uu kula soo duulay wuu dhalaalay sida ay milixdu biyaha ugu dhalaasho macnaha siduu u madhanayey ee uu usii yaraanayey ee jidhkiisu u go-ayey sidiibuu ku dhintay oo uu ku halaagsamay wahaakadaa cid alla ciddii kusoo xadgudubtaa ma'aalkeeda iyo masiirkeedu sidaas ayaa ay ahay baabu tarkiibi fi lmaqaami bilmadiinati cinda fatxi lamsaar baabkana waxa uu ka waramayaa boorinta laysku booriyey madiine in la dego lagu nagaado marka magaalooyinka la furto can sufyaan ibni abi zubayr waxaa laga wariy radia allahu canhu qaala inuu yihi samictu rasuula allah rasuulka alla waxaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu isagoo leh yuftaxu lyamanu yaman ayaa la furanaya fayaatii qowmun dad baa imanaya yabusuuna xoolahoodii kaxaynaya oo wata oo fayataxamaluuna biahlihim waman ataacahum waxay la guurayaan xoolahoodii iyagoo wata ayaa ehelkooda iyo ciddii adeecdaba ay la guurayaan waalmadiinatu khayrun lahum low kaanuu yaclamuun madiinana u khayr badan hadday wax garanayaan uma yuftaxu lciraaqu dabad ciraaq baa la furanayaa fayaatii qowmun yabusuuna dad ayaa imanaya xoolahoodii kaxaysanaya geeloodii iyo lo-doodii iyo adhigoodii kaxaysanaya iyagoo madiine ka guuraya fayataxamaluuna biahlihim waman ataacahum dabeed waxa weeyaan waxay la guurayaan ehelkoodii iyo cidda yeeshaba waalmadiinatu khayrun lahum low kaanuu yaclamuun madiine ayaana u khayr badan hadday wax garanayaan baabun fi lmadiinati xiina yatrukuhaa ahluha baabkana waxa uu ka warramayaa madiina ehelkeedu marka ay ka tegi doonaan waayo waxay ina soo mari doonta oo dhici doonta wakti madiine ay mahjuur noqoto oo laga dhaqaaqo uma yuftaxu shaamu dabeed shaam ayaa la furan doonaa waxaynu ka badnay ashaam can sufyaan ibni abi zubayr waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulka alle oo leh yuftaxu lyamanu yaman ayaa la furanayaa oo faya'tii qowmun qoom ayaa iman doona yabusuuna xoolahoodii wata oo fayataxamaluuna biahlihim waman ataacahum waxay la guurayaan ehelkooda iyo ciddii yeesha waalmadiinatu khayrun lahum low kaanuu yaclamuun madiinaana u khayr badan hadday wax garanayaan uma yuftaxu shaamu dabeed shaam baa la furanayaa fayaatii qowmun yabusuuna waxaa imanaya dad xoolahoodii wata oo fayataxamaluuna biahlihim waman ataacahum waxay la guurayaan ehelkooda iyo cidda yeesha waalmadiinatu khayrun lahum low kaanuu yaclamuun madiinaana u khayr badan hadday garanayaan uma yuftaxu alciraaqu dabeed ciraaq baa la furanayaa fayaatii qowmun yabusuuna waxaa imanaya qolo xoolahoodii wadata oo fayataxamaluuna biahlihim waman ataacahum ehelkooda iyo ciddii yeesha ayaa ay la guurayaan waalmadiinatu khayrun lahum low kaanuu yaclamuun madiinaana u khayr badan hadday wax kala garanayaan baabun fi lmadiinati xiina yatrukuhaa ahluha baabkana waxa uu ka warramayaa madiina marka ehelkeedu ay ka tegayaan in laga guurayo can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi samictu rasuula allah rasuulka alla ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu isagoo leh yatrukuuna almadiinata madiine ayay ka tegayaan dadku calaa khayri maa kaanat siday ugu wanaagsanayd iyadoo ah madiine maalintay ugu wanaagsantahay iyadoo ah ayaa laga haajirayaa oo laga tegayaa de waa aakhiru zamanka marka adduunyadaba la duubayo laa yakshaaha markaa ma daboolaya madiina laa yakshaaha ma daboolaya markaa madiina ila alcawaafi yacni xayawaanka duurjoogtaa iyo wixii duulo oo arsaaqadoona mooye cid kaleba iman mayso yuriidu wuxuu uga jeedaa markaa rasuulku cawaafiya asibaaci waatayri yacni dugaaga iyo shimbiraha iyo xayawaanaadka kuwooda risiqdoonka ah yacni cawaafi waa macnaha waxay quutaan iyo calaf kuwa calafdoonka ee waxay cunaan doonayaan ayaa waxa kuwaa mooyaan xayawaanaadkaa mooye duurjoogta iyo dugaaga iyo shimbiraha mooye wax kaleba ma soo gelayaan uma yakhruju raaciyaani min musayna dabeed waxaa soo baxaya laba ninoo xoolahoodii la joogo reer musayne ah oo yuriidaani almadiinata madiina doonaya oo yanciqaani bihanamihimaa adhigoodii u dhawaaqaya yacni naciiqu waxa weeye waa dee qofka xoolihiisa markuu wada geel iyo adhiyo lo kuu doonaha noqdee waata dee waxa weeyaan xoolaha la ysaga heesee loo dhawaaqe ee loo qayliyo iyadoo xooluhu dee aanay waxba qayladaa ka fahmayn haddana dee hadal iyo qaylo iyo dhawaaq ayaa xoolaha lagu kaxeeya marka laba nin oo reer musayne oo waxa weeyaan madiina doonayaa soo baxaya oo yanciqaani bihanamihima adhigoodii u dhawaaqaya oo qayladaa dee kuwatoodi dabada ka wada xoolihii fayajidaanihaa waxay helayaan madiine oo waxshaa cidla ah oo waxa weeyaan dad aanu joogin dugaaga iyo duurjoogta mooye laga haajiray xataa idaa balaqa markay soo gaadhaan saniyata alwadaac karintaa yar ama meeshaa taagga ah ee saniyat alwadaac laydhaha markay soo gaadhaan ayaa khara iyaguna ay u dhacayaan calaa wujuuhihimaa labadooda wejo ay dhimanayaan macnaha waa aakhira naasba dadkii ugu dambeeyey marka iyadoo dee waxa weeyaan iyaguna halkaa markay marayaanba ayay dhimanayaan dabeed dadka dee waa lasoo xashrinaya qiyaamadii baa dhacay baabun maa bayna alqabri waalmimbari rawdatu min riyaadi iljanna baabkana waxa uu ka waramayaa qabriga nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo mimbarkiisa inay udhaxayso beer beeraha jannada ka mida nebigana halka lagu aasi dee waa gurigiisii masaajidka nebiga ku dheganaa ee caaisha meel kale lama geyn can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu ilaar allah ka ahaaday ana rasuula allahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama qaala uu yidhi maa bayna beytii wa mimbari gurigaygaa masaajida ku dhegan iyo mimbarkaygaa masaajidka nebiga yaalla yacni inta udhaxaysa gurigayga iyo mimbarkaygu ayaa rasuulku yidhi waxa ku sugan rawdatun beer oo min riyaadi iljannati jannada beeraheeda ka mid ah marka buqcaddaasi yacni waa halka rawdada la yidhaha ee macruufka ee masaajidka nebiga ku taalla oo imika waxa weeyaan zaxmadda iyo cidhiidhiga dadku aanay kala helin iyadoo laynagu addoonsan qofku dee haddii cidhiidhi badani jiro buqcaddaa masaajidka nebiga ka mida inaad istaagto meel kale aanad ku tukan iyadoon laynagu addoonsan oo masaajidka nebiga meeshii aad ka soo gaadhaaba fadiilo iyo karaamo ay leedahay haddana buqcaddaa uu sharafta gaara u yeelay dee imika oo kale ninka arkaa waxa weeye meel aad istaagto heli maysid yani sida laysugu dilo hadiyo habeen marka calaa kullin zaxmaddaa iyo dee buuqaasina inta badan ama ha noqoto rawdada ama ha noqoto xajarul aswadka marka kacbada la dawaafayo amaakinta cibaadada caynkaasoo dhan mar haddii wuxuu cidhiidhi iyo zaxmad u galo waxa weeyaan dhadhankii cibaadada kaa tegaya khushuucdii iyo hadafka aad u socotina wuu kaa lumaya marka meesha ugu nafisan aan cidhiidhiga ahayn ee masaajidka nebiga ka mida ama maka ka mida xaramka ayaa laysaga cibaadaystaa layskuma dhigo meel cidhiidhiya xajarul aswadkana halkaa sheeda meel adoon uba dhoweyn ayaa halkaa waxa weeye laga salaamaa oo laga dhaafa halkaa wareega laga bilaaba dawaafka haddii kale waxaa laga yaabaa dee inaad cidhiidhi badan oo cibaadadiiba kaaga lunto aada gasho oo dee hadafkaagu adoo sunno islahaa daba baa laga yaaba waajib inaad ka tagto xaaraanna aad ku dhacdo rag iyo dumar saasaa laysku dulmarayaayo waxa weyaan dee dadkuna garan maayaan maqaasidii shareecada iyo cibaadadii loo socdayba halkaa soo taabo gaadh mooyaane khushuuc baana loo baahan yahay sakiino iyo xasiloonaan iyo deganaansho marka maa bayna beyti wa mimbari rawdatu min riyaadi iljanna inay buqcaddaa lafteedu tahay meel hadhow jannada ka mid noqon doonta inay isla imika buqcaddaasi tahay meel jannada ku beegan iyo in loo jeedo waxa weeyaan meeshaa rawdada ee guriga nebiga iyo mimbarka u dhaxaysa in looga jeedo rawda min riyaadi iljanna in waxa weeyaan qofka halkaa ku cibaadaysta ee camal saalix iyo cibaado ku sameeya inuu ku gaadhayo jannada yacni waxa weeyaan dhowrkaa qowlba ahlulcilmigu waa yidhaahdeen wa mimbari mimbarkayga ayaa rasuulku yidhi calaa xawdii darkayga ayuu ku dul yaallaa marka ma mimbarka nebigu sala allahu calayhi wasalam ee hadda masaajidka nebiga yaalla laftiisa ayaaba darkii nebiga ku dul samaysan imikadan mise maalinta qiyaame ayaa mimbarkiisa la qaadi doonaa oo mi- yacni darkiisa la duldhigi doonaa taana labadaba waa la yidhi laakiin guud ahaan waxay tilmaamaysaa uun buqcadda uu nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam sharafta iyo fadiilada ay dheer tahay buqcadaha ama meelaha kale baabun uxudun jabalun yuxibunaa wanuxibuh baabkana waxa uu ka warramayaa buurta uxud waa buur aanu jecel lahay baa rasuulku yidhi isaguna na jecel can anas bni maalik waxaa laga weri radia allahu can qaala inuu yihi nadara rasuulu ullah rasuulka alla wuxuu eegay sala allahu calayhi wasalama ilaa uxudin uxud faqaala markaa waxau yihi nebigu ina uxudan uxud jabalun buur weeyi buurtaasoo yuxibunaa na jecel annaka wanuxibuhu annakuna aanu jecel lahay halkan dariiqada ahlu sunna waljamaaca yacni ma aha in laysku kalifo oo laysku dayo in la awilo oo la yidhaahdo ma buur baa wax jeclaanaysa waxaa loo jeedaa ehelka ama dadka waxa weeyaan jabalka ama buurtaa degan waxaasi waa ta'wiil aan daliil lahayn xaqiiqadu waxay tahay sidaa nebigu uu yidhi daahirkeeda in loo qaato biduuni ta'wiil oo rasuulku waxa uu tilmaamay buurta uxud inuu isaguna jecel yahay buurtuna ay jeceshahay ina uxudan jabalun yuxibunaa wanuxibuh sida uu u jeclaanayana waa si uu nebigu garanayo sala allahu calayhi wasalam ilaahay baana dee ku abuuray sida aadamuhuba ay waxna u jeclaadaan waxna u nacaan xooluhuba ay waxna u diidaan waxna u doonaan ayaa jamaadaadkaa qallalaneen dee nolosha iyo xayaatadaba aynaan ku arkayna ilaahay baa dee iraado iyo maxabo iyaga munaasab ku ah ayuu ilaahay ku abuuray oo ilaahay waa ka yidhi wa in min shayin ilaa yusabixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahu yacni shay walba ilaahay wuu u tasbiixsadaayo idinkaan fahmayn gidaarkaasi waa tasbiixsanaya oo dhagaxaasi wuu tasbiixsanaya oo geedkaasi wuu tasbiixsanaya laakiin siduu u tasbiixsanaya ilaahay baa yaqaan aduu garan maysa walidaalika nebiga sala allahu calayhi wasalam mucjizaadkiisa waxaa ka mid ahaa xayawaanaadka iyo jamaadaadka in ilaahay fahamsiiyey waxay ku hadlayaan iyo dhawaaqooda oo neefkii waxa weeyaan ninkii hash- raaxiladiisa uu ku lahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxay raaxiladani ka cabanaysaa rar fara badan iyo calaf la'aan ama cunto la'aan neefkaa geele halkaa fadhiya iska reemayo codku ka soo baxayo dee saxaabadii maqlaysa waxba ka fahmi maayaan laakiin rasuulku sal alay slam wuxu yidhi awrkaas innahu yashtaki wuu cabanaya muxuu ka cabanayaa rar badan iyo calaf ama cuntaa yaraan ilaahay baa fahamsiiyey wuxuu rasuulku lahaa xajarun bimaka dhagax maka ku yaalla kaana yusallim wuuna salaami jiray adigu dee waxba ka garan maysa waxna ka fahmi maysa marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay dee mucjizaadkuu ku karaameeyey ka mid ahay inuu dhagaxaanta afgaranayo uu leeyahay dhagaxaasaa na salaamay oo neefkaa geela uu afgaranayo oo uu leeyahay wuu cabanaya oo uu buurtaa garanayo oo uu leeyahay wuuna jecel yahay annakuna waanu jecel lahay waa wax ilaahay ku karaameeyey adigu sadee garan maysid oo ma fahmi kartid marka inaynu awillo uma baahnine dee waa waxyaabaha nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaahay ku karaameeyey baabun laa tushaddu arixaalu ilaa ilaa alaaati masaajida xamaanta looma xidhxidho oo safar cibaado looguma anbabaxo saddexda masjid waxaan ahayn oo macnaha saddexdaa masjid waxaan ahayn inaad xamaantaada u xidhxidhatood masaajid hebel wadan hebel ku yaalla ayaan u baxayaa tidhaahdood halkaa u xamaan xidhato wax sharciya ma aha saddexdaa masjid ayuunbaa nebigu tilmaamay in loo xadhka xidho oo safar cibaado loogu qasto can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey radia allahu canhu ilaa raallah ka ahaaday yabluqu bihi nabiya isagoo nebiga gaadhsiinaya sala allahu calayhi wasalama qaala inuu nebigu yidhi laa tushaddu rixaalu xamaanta looma xidhxidho oo safar cibaado looguma anbabaxo ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masaajid mooye wax kale masjidii haadaa masaajidkaygan madiina wa masjid alxaraami iyo masaajidka xurmada leh maka wa masjid alaqsa iyo masaajidka aqsa ee baytulmaqdis ku yaalla saddexdaa masjid ayuunbaa cibaado loogu xadhka xidhan karaa oo halkaa adoo jooga ayaad masaajidka madiina u qasti kartaa safar cibaado ama maka ama masjid alaqsa baabun fadlu salaati bimasjid bimasjiday alxaramayni shariifayn baabkana waxa uu ka hadlayaa fadliga ay leedahay salaada lagu tukado labada masaajid ee labada xaram ee sharafta badan waa maka iyo madiine can abi hurayrata abi hureyra waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu ullah rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam salaatun fii masjidi haada salaad masaajidkaygan madiine lagu tukadaa khayrun waxay ka khayr badan tahay min alfi salaatin fii hayri min almasaajid salaad lagu tukaday waxay ka fad- ka khayr badan tahay dhe kun salaadood oo masaajidada kale lagu tukaday ila almasjid alxaraama masaajidka xurmada le mooyaane waxa uu rasuulku xadiid kale ku yidhi salaad masjidulxaraamka lagu tukadaana waxay ka fadli badan tahay min mi'ati alfi salaatin fima siwah boqol kun oo salaadood oo masaajidada kale lagu tukaday allahu akbar wallahu waasicun caliim ilahay deeqdiisuna waa ballaadhan tahay dalika fadlullah ninkii ilaahay makansiiyo oo masjidulxaraam salaada keliya lagu tukadaa waxay ka fadli badan tahay mi'ata alfi salaa fima siwah yani waaba cimrigaaga in badan oo ka mid ah masaajidka madiine salaada lagu tukadaana waxay ka fadli badan tahay kun salaadood oo meelaha kale lagu soo tukaday marka waa fadiilo waxa weeyaan ilaahay masaajidadaa uu siiyey bacdu riwaayaat masaajidka masjidul aqsana salaadiisu waxay ka fadli badan tahay shan boqol oo salaadood oo meelaha kale lagu tukaday aan xarameynka ahayn baabu bayaani lmasjidi aladii usisa cala ataqwa baabkanna waxa uu caddaynayaa masaajidkii taqwada lagu aasaasay kuu ahaa can abi salamata bni cabdiraxmaan waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi mara bi cabdiraxmaan ibna abi saciidin alkhudri waxay soo maray cabdiraxmaan ibni abi saciidin alkhudri qaala waxa uu yihi qultu lahu markaa waxaan ku yidhi kayfa samicta abaak sideed aabbaha ka maqashay abu saciidin alkhudri oo yadkuru sheegayo hadalayo fi lmasjid aladii usisa cala ataqwa masaajidkii taqwada lagu aasaasay qaala waxa uu yihi qaala lii abi aabaya abu saciid wuxuu igu yidhi dakhaltu calaa rasuuli illah rasuulka allah ayaan ugu soo galay sala allahu calayhi wasalama fii beyti bacdi nisaa'ih dumarkiisii qaar ka mida guryahooda isagoo jooga faqultu markaa waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii allow ayu lmasjidayni usisa cala taqwa labada masjid keebaa taqwo lagu aasaasay waa masaajidka madiine iyo masjidu quba oo isna fadli gaari ku soo arooray oo nebigu wiig kastaba uu tegi jiray oo salaada lagu tukadaa waxa weeyaan ay cumro la ajri iyo abaal tahay masaajidkaa quba oo isaguna ahaa masaajidkii ugu horreysay ee uu madiine nebigu ka taagay sala allahu calayhi wasalam kadibna kan kale uu ka dambeeyey ayaa waxa uu yidhi labada masjid waa kee ka waxa weeyaan taqwada lagu aasaasay rasuulkii allow sidaasuu yidhi abu saciid qaala waxa uu yidhi markaa fa akhada kafan rasuulku cantoobo ayaa uu soo qaatay min xasbaa cantoobo ciida ama quruurxayntu soo qaatay ayaa fadaraba bihi alarda dhulkii masaajidka nebiga uu ku dhuftay uma qaala dabeed waxa uu yidhi huwa masjidukum haada masaajidkiina weeyaan ay limasjidi madiina masaajidkii madiina qaala waxau idhi faqultu ana waxaan idhi ashhadu waxaan ka markhaati kacayaa annii samictu abaak anna aabbahaa inaan maqlay haakadaa yadkuru sidaa isagoo u sheegaya haddaba xadiidka nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku tilmaamay masaajidkii taqwada lagu aasaasay inuu yahay masaajidka madiina axaadiis kalena waxaa ku soo aroortay masaajidkii taqwada lagu aasaasay inuu ahaa masjidu qubaa oo aayaddii qur-aanka ahaydna lagu fasiray lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalun yuxibuuna an yatataharuu marka aayadda qur-aankaa waxaa lagu fasiray in waxa weeyaan masaajidkaa la ammaanay taqwada lagu aasaasay ee ehelkiisana tahaarada lagu ammaanay inuu ahaa masaajidka quba nimanka tahaarada lagu ammaanay nimankii reer ansaareed ay ku tukan jireen inay ahaayeen oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam intuu u yimid ayuu yidhi waa laydin ammaanee maxaad ku tahaaro qaadataan markaasay yidhaahdeen biyaha markaasuu yidhi huwa daak ammaanta tahaarada laydinku ammaanay taas weeyi calaa kullin marka dee way daahirku wuu iskhilaafsan yahay xadiidkanuu nebigu yidhi waa masaajidkan madiina iyo xadiidkaa kale uu yidhi waa masjidu qubaa ee aayaddana lagu fasiray masaajidka la ammaanay iyo ehelkiisu inuu ahaa quba iyo ehelkiisii ansaareed laakiin sheekhulalbani caleyhi raxmatullah wuxuu yidhi waxaa lagu jamcinayaa labadaba in waxa weeyaan walow siyaaqa aayaddu haba ku soo arooro masjidka quba iyo ehelkiisiiba la masjidun usisa cala taqwa siyaaqa aayaddu nimankaa ha ku soo arooro laakiin dalaalada aayaddu acamu min asiyaaq way ka caamsan tahay siyaaqa ay aayaddu ku soo aroortay oo yacni waxa weeyaan daliilku waxa uu caam yeelayaa masaajidka quba iyo masaajidka madiina labadaba oo labaduba kan madiinana waa lamasjidun usisa cala taqwa kaa qubana waa lamasjidun usisa cala taqwa marka isma diidayaane labadaba daliilku wuu caam yeelayaa waanay dhici kartaa nusuusta qaarkood inay siyaaq gaara ku soo arooraan laakiin dalaaladoodu ay ka caamsanaato siyaaqay ku timid baabun fii masjidi qubaain wa fadlih baabkana waxa uu ka waramayaa masaajidka quba iyo fadligiisa can ibni cumara waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala inuu yidhi kaana rasuulu llahi rasuulka alla wuxua sala allahu calayhi wasalam yaatii ka yimaada masjida qubaain quba masaajidkiisa ayuu iman jiray raakiban wamaashiya isagoo wax fuushan iyo isagoo waxa weeyaan lugaynayaba fa yusallii fiihi ragcatayni laba ragcadood ayuu markaa ku tukan jiray marka masjidka quba yacni sunno ma aha isaga in loo soo ambabaxo safar loo soo galo ma aha sunne waayo dee saddexdii masjid ka mid ma aha laakiin ninka ilaahay madiine geeyo masjidka madiinaa loo soo ambabaxaya oo loo soo rixlaysanayaae ninka laakiin ilaahay madiine geeyo marka uu madiine gaadho maxaa u sunno ah inuu ziyaarto masjidu qubaa kuna soo tukado laakiin isaga loo soo ambabixi maayo safarka loola qasdi maayo can ibni cumara waxaa laga waray radia allahu canhuma inuu yidhi kaana can ibni cumara waxaa laga waray radia allahu canhuma kaana inuu ibnu cumar ahaa yaatii kii yimaada quba'an masjidka quba ayuu iman jiray kulla sabtin sabti walba oo looga jeeda yani wiig walba mar ayuu tegi jiray wa kaana yaquulu waxaan u odhan jiray ra'aytu rasuula allahi rasuulkii alla ayaan arkay sala allahu calayhi wasalam oo yaatiihi imanaya masjidu qubaa kulla sabtin usbuuc walba ama sabti walba isagoo tegaya quba ayaan rasuulka arki jiray sala allahu calayhi wasalam halkaasaanu inoogu dhammaaday kitaabu alxaj wa bacdahu kitaabu nnikaax wallahu subxaanahu wa tacaala aclam